habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkaad habeen iraad iyo hadalse qodobada ugu daroonna waxaa ka mid ah dowladda federaalk soomaaliya oo bilowday dadaal diblomaasiyadeed ay ku xoojinayso xiriirka dowladaha dariska la ah iyo sidoo kale ururka goboleedka igaad dowladda soomaaliya oo sacad kaga soo horjeysatay hadalkii maanta kasoo yiriya xogayaha fulinta urur goboleedka igaas iyadoona u aragta mid u xagrinaya dowladda etoobiya banaanbaxyo looga soo horjeedo heshiiska somalilan iyo etoobiya oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho hay-adda hormuud salaan foundation oo lacag dhan soddon iyo saddex kun iyo shan boqoloo doolar ku wareejisay qoos dad ay kaga dhinteen dab ka kacay guri ay degganaayeen akhbaaraadka warkeena haween aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah israa'iiliyiinta oo weli duqayme ka wada marinka khasda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wacanoo wanaagsan waa habeennimo arbacaa taariikhu ay ku beegan tahay saddexda bisha janabari dulmarka warkayga ayaad maqashan u diyaargaroowa isagii oo intaasi ka faahfaahsan dowladda federaalk soomaaliyeed ayaa bilowday xiriir diblomaasiyadeed ay ku xoojinayso xiriirka kala dhexeeya urur goboleedka igaas iyo dowladaha kale salmaan cadaala faahfaahinaya
wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta shir isugu yeertay danjiriyaasha beesha caalamka ayaa warbixin ka siisay xaaladda go-aanka soomaaliya ee ku wajahan xadgudubka itoobiya ee madax banaanida dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sihayaha xilka wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya cali balcad ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in shirka oo muhiim ahaa uu ku saabsanaa in danjiriyaasha caalamka dowladdu gaarsiiso go-aankeeda ku aadan tallaabada xadgudubka ah oo ay qaatay xukuumadda adis ababa dhinaca kale war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska xogeyaha fulinta urur goboleedka igad ayuu kaga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee xiriirka dowladda federaalk itoobiya iyo dowladda federaalk soomaaliya xogayaha fulinta ee urur goboleedka igad doctor wogneh kibayehu ayaa walaac xoogan ka muujiyay isbedeladii ugu dambeeyay ee u dhexeeya jamhuuriyadda dimuqraadiga ee itoobiya iyo dowladda federaalk soomaaliya igad waxay si qoto dheer ah ula socotaa xaaladda waxayna aqoonsan tahay saameynta ka dhalan karta xasiloonida gobolka xoghayaha fulintu waxa uu usoo jeedinayaa madaxda urur goboleedka igad in gacanta lagu dhigo xaaladan wuxuuna ka codsaday labada wadan ee walaalaha ah inay iska kaashadaan sidii xaaladan nabad iyo is-afgarad loogu xalin lahaa iyadoo la ilaalinayo qiyamka la wadaago ee mideeya qoyska igad igad waxay weli ku adkeysanaysaa siday uga go-an tahay horumarinta nabadda xasiloonida iskaashiga iyo isdhexgalka gobolka ayaa lagu soo gabagabeeyey war-saxaafadeedka kasoo baxay xafiiska xogayaha fulinta urur goboleedka igad saleeman al cadaala warbaahinta dalsan muqdisho
saleeman aada ayaad u mahadsan tahay banaanbaxyo laga soo horjeedo heshiiska somalilan iyo etoobiya oo maanta waxa ay ka dhaceen magaalada muqdisho garoonka conis stadium ee injineerisow ayayna ka dhaceen waxaana ka qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradaha kala duwan ama wasiirada ka tirsan xukuumadda soomaaliya cabdifataax alkacsaa dhammaystiray
kubnaan shacab ah oo isaga kala yimid toddoba-iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir ayaa isugu yimid halkan oo ah garoonka injineer yirisow exconis waxayna isugu soo bixinayaa waxay tahay siday ugu dhidhin lahaayeen falka gurcan oo ay ku dhaqaaqday dowladda etoobiya kadib markii ay baddeena qeybo ka mid ah ay ka saxeexatay ee maamulka somalilan guud ahaan shacabkii iyo maamulka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ee halkan yimid ayaa ka wada midaysanaa inaysan marnabo aysan u dulqaadan doonin intaa ka mid ah dhulkooda ay qaadato dowladda etoobiya maxamed cali xagaa wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya isla markaana ah kusmaha wasiirka amniga iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka iyo dibheshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa halkan kula hadlay boqolaalkii shacabka ah ee ka soo qayb galay dibadbaxan iyagoona ka hadlay siday ugu xun yihiin dowlad ahaan iyo shacab ahaanba wixii ay ku dhaqaaqday dowladda etoobiya muuse biixi madaxweynaha somalilan oo wakhtigiisii dhammaaday dadka uu matala aan kalsoonida ka haysan muxuu ah golayaasha matala dadkana aanu kalsooni ka haysan inaad tidhaahdo waxaan la galay heshiis heshiis warqad ku qorani laguma bixiyo dhul nasiib darrada kale ee aanay weli dadku fahamsanayna inaan u bayaamiyo rabnaana waxa weeyaan meeshu ma aha deked waa saldhig ciidan waxa uu bixinaya waa saldhig ciidan weli taariikhda ma dhicin laba daloo derisa oo taariikhdoodana cadownimo ka dhaxayso inuuka kale dhulkiisa ku casuumo maraakiib iyo ciidamo uu leeyahay yaa garantiiga siinaya ummadda soomaaliyeed ama isaga laftiisa yaa siiyey wuxuu kala qoqobayaa heshiiskaasi dhulkii soomaaliyeed sina uma aqbali karno wuxuu ka soo horjeedaa dhaqanka derisnimada wuxuu ka soo horjeedaa muxuu ahaa international lowga wuxuu ka soo horjeedaa habdhaqanka dowladnimada casriga ah muuse nin ciidamada soomaaliya ka tirsan buu ahaan jiro oo militariya lagama filayn nin ciidanka soomaaliya ka tirsan oo saban sabankii dagaalamay oo lixdan iyo afartii laga yaabay inuu dagaalamay maanta inuu sidaas fudud uu yidhaahdo saxiix baan waxaan ku beddeshe aqoonsi baan ku beddeshe muuse waxaa weeye runtii ninkaas walaalkeena iyo dadka reer somalilanba dad sharaf leh ayay ayay yihiin waana la yaqaanaa reer somalilan midnimada dalkan iyo halgankiisii qaybtay ka ciyaareen haddana waxaan runtii ay diyaar u yihiin inaysan arrintaasi qaamiin suurtagal maa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo banaanbaxan qabanqaabadiisa lahaa oo ka hadlay goobta ayaa sheegay in etoobiya aqoon buuxda ay u leedahay soomaaliya waxaana uu sheegay taaka ka mid ah dhulkeeda iyo baddeeda soomaaliya marnaba aan laga qaadan karin maamulka somalilan hoggaankeeda oo ugu horeeyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayuu ugu baaqay in arrintan uu ka laabto
waxa uu ku kacay muuse biixi muuse biixi dadku waxay kaa sugaayeen doorasho waxay kaa sugaayeen inaad fursadda aad dhiibto kaama sugaynin inaad baddoodii iibsato labaatan kiilomitir waa dhul intee la eg markaad leedahay waa liista aad leedahay adiga ma ahuba hadhow inaad ka qaadi kara mar haddaad soo geliso arrinkaasi soomaaliya meel kastay joogto dibad iyo gudaba way ka dhiidhiyeen waxaana leenahay ma oggolin ma oggolin ma oggolin badda soomaaliya iyo biyaha soomaaliya iyo barriga soomaaliya in meel laga soo galo ma oggolin dhiiggaynaan huraynaa naftaynaan huraynaa maalkaynaan huraynaa wakhtigaynaanan huraynaa waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa ayaantii oo badda soomaaliya laysku haystay siday uga dhiidhiyeen walaalahayna reer waqooyi maanta waxaa waajib nagu ah inaan ka dhiidhinno in lagu xadgudbo baddii berbera amba saylac meeshay doontaan noqotee midaan oggolnaha ma jirto meeshay doontaan noqoto cabdifataax mun warbaahinta dalsan garoonka injineer yuusow muqdisho
xilka case aada ayuu u mahadsan yahay hormuud salaam foundation ayaa lacag gaaraysa soddon iyo saddex kun iyo shan boqol oo doolarka mareykanka waxa ay ku wareejisay qoys soomaaliyeed oo dhib uu kasoo gaaray dab ka kacay hooy ku yaala guri ay ka deganaayeen magaalada muqdisho markii loo eego hooygaasi ayaana waxaa dadkaasi kaga geeriyooday laba qofood afar ka mid a xaaladooda caafimaad aada ayay u liidataa halka laba ka mid ay caafimaad qabaan laba kalena ay caafimaadeen afarta qofood ayaana dhaawacyo aada u daran ay soo gaareen taas oo ku qasbanaatay ama lagu qasbanaaday in loo qaado dalka dibaddiisa si xaaladooda caafimaad halkaasi loogu soo dabiibo dhanka maqaarka ayana dhaawacyadu ay kasoo gaareen hormuud salaam foundation oo arrintaasi ka duuleysa ayaana waxa ay ku wareejisay qoyskaasi lacag dhan soddon iyo saddex kun iyo shan boqol dolar hormuud salaam foundation ayaa ehelada axmed cismaan ow nuur oo isaga iyo qoyskiisa uu saameeyey dab xooggan oo ka kacay guri ay ka deganaayeen deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho waxa ay ku wareejiyeen soddon iyo saddex kun iyo shan boqol oo doolar taas ay ugu talagaleen inay ku taageer debka ka kacay guriga qoyska dhibane cismaan ow nuur ayaa waxaa ku geeriyooday laba qof oo ka mid a qoyska afar qof oo ka midana waxaa soo gaaray dhaawacyo aada u culus oo dalka wax looga qaban waayey halka laba qofood xaaladoodu ay roon tahay laba kalena ay caafimaad qabaan waxaana sidoo kale dabku uu baabi'iyey wixii u yaalay qoyska guriga guud ahaanba dhaawacyada afarta qofood ayaana waxaa dalka gudihiisa aan waxba looga qaban karin guddoomiyaha hay-adda hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cusmaan ayaa sheegay in hormuud salaam foundation ay soddon iyo saddex kun iyo shan boqol oo doolar ay ugu talagashay inay ku taageerto qoyskaasi dhammaan bulshada soomaaliyeed ayuuna ugu baaqay inay dhinacooda ka qaataan garab istaaga qoyskan dabka uu dhibaateeyey waxaan halkan maanta aan kusoo dhaweynay ehelada axmed cusmaan awnuur oo asiga iyo qoyskiisu ay ku dhacday dhibaato ka dhalatay dab ka kacay guriga ay deganaayeen kaasoo ku yaalla xaafadda siinka dheer ee degmada dayniile labadii bishii hadda dhammaatay ee december qoyska axmed cismaan nuur oo ka koobnaa toban qofood waxaa fiyow laba qof laba qof waa dhimatay lix qofoodna waxaa soo gaaray dhaawac qaarkood uu aada u culus yahay ayadoo dhakhaatiirta ay sheegeen in afar ka mid ah dhaawaca asbitaalka ku jira aanan dalka wax looga qaban karin dhibaatada oo u geystay dabkaas reerkaas mataqaanaa qabsaday waxayna u baahan yihiin caafimaad in dibadda loogu qaado hadda waxay isbitaal ku jiraan muddo bil ah oo maanta oo ah labadii bishii janaayo ayaa bil ka soo wareegatay sida ay ehelada qoyska ay ii sheegeen dabka dhaawaca uu geystay reerkaasi waa dhaawac aada iyo aada u daran oo aada iyo aada u culus annaga oo ka duulayna la qeybsanayna xanuunka qoyskaas soo gaaray waxaan ehelada maanta ehelada axmed cusmaan awnuur aan ku wareejin doonaa lacag aan u tala galnay inaan uga qeyb qaadano gurmadkaa loo sameynayo qoyska soomaaliyeed oo ay masiibadaas dabka ah ay haleeshay waxaan ku wareejin doonaa ehelada iyo nabadoonada axmed cusmaan aw nuur raalli ahaada axmed cusmaan aw nuur eheladiisa iyo nabadoonadiisa oo halkan ila fadhiya ayaan ku wareejin doonaa waxaanan aan ku kaalmeyn doonaa lacag dhan soddon iyo saddex kun iyo shan boqol oo dollar dhammaan dadka soomaaliyeed waxaan uga baaqayaa inay gacan ka geystaan taakulaynta iyo gurmadka reerkan afar qofood oo ka mid ah waa in dibadda loo qaado oo maadaama uu gubtay maqaarkii jirkooda ehelka dhibanayaasha ayaa hormuud salaam foundation ugu mahad celiyey garab istaagooda iyo inay ka qayb qaateen in dadka dhaawacyada culus qaba loo qaado dalka dibaddiisa
waxaan maanta joognaa xafiiska hormuud salaam foundation oo aan ugu nimid aduu wiig ka hor in aan u keenno waxaan u keennay dadkaas dhibaatooday oo dhibku gaaray oo qoys dhan oo gubtiyo gurigii oo ku gubtaabeen saqda dhexe culayska gaaray baan u keennay annagoo ehelada ah cusmaan axmed ow nuur annagaa u keennay hormuud salaam foundation rum ahaantii cabashadii aan u keennay iyo dadkaas inay wax la qabtaan si wanaagsan ayay uga jawaabeen iyo aada ayaan ugu mahad celinaynaa hormuud salaam foundation iyo dhammaan hormuudba iyo madaxdeeda ka qayb qaadashada ay ka qayb qaateen dadkaas masaakiinta ah dhibka gaaray oo habeen madow ilaahay masiibo oo maaragtay rabaaniya xaggiisa ugu timi ay ku dhacday maahana inta kalena isbitaalka ay ku jiraan ordogan digfer ex digfer ayay ku jiraan laga soo bilaabo labadii bisha december ilaa hadda insha allahu kulleyna ilaahay baa maaragtay ii sheeg insha allahu ilaahay baan u baryaynaa inuu ilaahay badbaadiyo inuu ilaahay badbaadiyo oo maaragtay ii sheeg uu caafimaad taamasiyo ilaahay baan uga baryaynaa waxaan ka guddoomaynaa insha allahu tacaala gurmadkoodii deg dega ahaay hormuud salaam foundation waana u mahad celinaynaa insha allahu tacaala dad badan oo ka qayb qaatayna way jiraan sida gobolka banaadir aad baan ugu mahad celinaynaa hormuud
salaan foundation sidii dadka mas-uuliyiinta ahay oo iga horreeya ay sheegeen oo guddoomiyaha foundation uu ka mid yahay ama guddoomiyaha beesha uu ka mid yahay cabashadaas dadka dhibaatada ay ku dhacday oo masiinada eh, masiibadaas qadartaahu ay ku dhacday ayaan ugu nimi si fiican bay noo soo dhoweeyeen aada iyo aada u qiimo badan xaqiiqatan waxay ugu deeqeen oo ay noo dhiibeen maantay lacag dhan soddon iyo saddex kun iyo shan boqol oo dollar aada iyo aad baan ugu baxad celinaynaa meesha ay ka soo bixiyeenna wax ka qayr badan allaha ugu bedelo ummaddaas dhibaatadaasu gaartay waxaan codsanaynaa sida hormuud salaam foundation ay uga danqatay ummadda muslimiinta iyo ummadda soomaaliyeed inay sidaasoo kale uga qayb qaataan oy uga danqadaan waa naftaada u qaad oo naftaada ka qaad ilaahay subxaana wa tacaalaahina waxaan uga baryaynaa caafimaad ayagoo dhan
codkaas waxaa ugu dambeeyey warkii habeen warkii habeen aad kala socoteen raadiyaha dalsan waa naginta caddi warka wararkeena bulshada ay keli kara ammaan alla
wararka adla haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel